barnaamijka dhallinyarada maanta
wacan oo wanaagsan dhegaystayaal halkani waa washington ku soo dhowaada idaacadda duhurnimo oo idinkaga imaanaysa laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegaysataan mawjadaha gaaggaaban ee sagaal iyo tobanka laba iyo labaatanka iyo koob iyo soddonka mitirban iyo efemyada geeska afrika
waa duhur arbaco ah bisha noofembara waa lix iyo toban sanadka labada kun iyo lix iyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa halkan si wada jir idinkala socodsiinaya nuur xasan nuur bukhaari iyo anoo ah ismaaciil xuseen farjar
qodobada aan idiin haynana waxaa ka mid ah somalilan waxay ka mid tahay goobaha ay ka taagan yihiin abaaraha aadka u darani dhallinyaro kala duwan ayaa ka mid ah dadka gurmadka u samaynaya dadka ay abaaruhu saameeyeen barnaamijka markuu toddobadii bilaabmay sagaalka habeenimo waxaan kaga dhawaaqnay inaan ururinay lacag gaarayso toban kun afar boqol konton dollar iyo shan kulan somalilan shilling ah habeenka waxyaabahan xasuusto waxaa ka mid ahaa qofku saad nambar buu kusoo dirayey qofkii ugu yaraa ee ugu horreeyay wuxuu soo diray pointy five oo u dhiganta saddex kun oo shilin qofkii ugu badnaa ee dhallinyar tahay horteeda soo fadhiya wuxuu soo diray shan boqol oo dollar sidoo kalena waxaad maqli doontaan dhallinyarada ku shaqaysataa dhartolista ama harqaanka ee xaafadda islii ee magaalada nairobi oo ka warramaya waayo aragnimadooda
dadka soomaalida waxay dhahaan harqaanley waa dad iska been badan adoo haddadaan harqaankan wuxuu ku shaqaynayaa koronto qofha waxa u qabanee waxaa leedaha wan aawa igu imow markuu qofku uu kugu soo noqdo korontada iska tegi karto qofkaas ma fiirinayo korontuu kiidkan ku shaqeeyaa waa kula murmaa qaarkood xataa waxaa laga yaabaaba inay lacagta kaa ceshtaan heese kala duwan ayaannu idinku haynaa barnaamijka waxaana ka mid ah
codkaasi maxeest maxamed siciid cabdibiike uu ku luuqaynayo goordhow ayaad maqli doontaan sheekooyinkaas iyo xubintii ciyaaraha iyo qodobo kale ayaa idinku soo maqan marka horeis waxaad ku soo dhawaataan qodobo ka mida warkii dunida madaxweynaha la doortay ee dalkan maraykanka donald trump ayaa ku guda jira in uu soo dhiso xukuumaddiisa talada kala wareegi doonta xukuumadda ama maamulka madaxweyne obama hase ahaatee waxaa soo baxaya warar sheegaya in uu jiro isqabqabsi ka dhex jira kooxdiisa iyada oo la isku haysto dadka ka mid noqonaya golaha wasiirada ee xukuumadda trump madaxweynaha la doortay donald trump ayaa bartiisa twitter-ka ku sheegay in hanaanka kala guurka ee kala wareejinta awoodda uu si wacan u socdo wuxuuna sheegay madaxweynaha la doortay ee trump in isaga keliya ogyahay liiska ugu dambeeya diyaaradaha dagaalka ruushka ayaa talaadadii shalay duqeeyey bartilmaameedyo ku yaala koonfur bari ee magaalada xalab ee dalka suuriya weerarkan oo ahaa kii ugu horreeyey oo uu ruushka ay ka fuliyo saldhigga ay ku leeyihiin badda mediterranean-ka ayay ku sheegeen inuu ahaa mid ay ku beegsanayeen kooxo xagjir ah oo ku sugan idlib iyo xoms afayeen u hadlay wasaaradda difaaca ruushka oo lagu magacaabo igor kanashenkof ayaa beeniyey in ruushka ay horey u bartilmaameedsadeen goobo ay joogeen dad rayid ah oo uu ku jiro cisbitaalka xalab wuxuu tilmaamay in muddo siddeed iyo labaatan cisho ahba aysan ruushka duqayn magaalada xalab maraykanka ayaa cambaareeyey weerarada cusub ee uu ruushka ka geystay dalka suuriya
duhur wanaagsan dhegaystayaal laanta afka soomaaliga ee v o a ayaad nagala socotaan iyada oo deegaano ka mid ah somalilan ay ka taagan tahay abaar saamaysay dad iyo dunyaba islamarkaana qaybaha kala duwan ee bulshadu muddooyinkanba ay gaadhsiinayeen gurmad dadka ku tabaalaysan abaarahaasi ayaa dhallinyarada ku dhaqan deegaanada somalilan ay sanadkii labaad isu abaabulayaan sidii ay uga qayb qaadan lahaayeen abaarahaasi iyaga oo dhexdooda iska ururiya dhaqaale ay kaga qayb qaadanayaan gurmadka abaarahaas wariyaha v o a hargeysa cabdixakiin maxamuud shirwac ayaa la kulmay qaar ka mid a dhallinyaradaas islamarkaana ka xog waraystay sida ay wax u wadaan waxaana ugu horreyn uu weydiiyey waxaa ku dhaliyey fikirkan waxaana hadalka ku hormartay sahrakiin cabdiraxmaan waad mahadsan tahay waxaan ugu dhaliyay runtii iminka maha markii ugu horreysay sanadkan intii lagu wadga jiray bishii saddexaad waxaa bilaabantay abaar adag baa ka dhacday gobolada galbeedka oy gaadhay inay dadku dhintaan kolley guddi baa la magacaabay ganacsatada ka qayb qaadanaysay annagoo dhallinyaro waxaan isweydiinay lix iyo konton sano kadib weli wadankeena waxaa loogu dhimanayaa gaajo marka waxaan isweydiinay door noocee ayaan ku leenahay runtii wadankaagu sidaad xaqa ugu leedahay isaguna waajibaad baa kaa saaran marka mas-uuliyadaas ayaa annagoo dhalinyar ah ayaan isweydiinay door noocee aan ka qaadan karnaa marka een eh, tusaale ahaan oo kale de wax guudo la wada dareensanaa bulshadu way dareensanayd qeybeeda kala duwan ka dhalinyar ahaan baad markaas ku xilqaanteen oo aad een, isu timaadeen oo su-aasha isweydiiseen maxaa tallaabo qaadeen Ee, runtii tallaabadan qaadna waxay ahayd mid ka weyn fi- een, maxaa la dhahdaa af iyo in la sheego dhibaatadu intay tahay ficil baan sameynay waxaan sameynay inaan sameyno barnaamij la yidhaahdo dhallinyarada iyo doorka abaaraha weliba waxaan ka bilownay dhallinyarta magaalada hargeysa shan iyo labaatankii bishii saddexaad labada kun iyo lix iyo tobankii baan habeen hotel mansoor isugu yeednay dhallinyarta intaan ku baahinay baraha bulshada alxamdulilah dhallinyar badan baa timid qof walbana uu bixinayo wixii awooda marka xitaa wixii aan rajeynay wax ka badan ayaa halweenka halkaa ka soo baxay maxaad ururiseen markaa dhaqaale intay leeg baa soo baxay waxaa soo baxay lacag aada u fara badan habeenga barnaamijka markuu toddobadii bilaabmay sagaalkii habeennimo waxaan kaga dhawaaqnay inaan ururinay lacag gaariso toban kun afar boqol konton dollar iyo shan kunoo somalilan shilling ah habeenka waxyaabahan xasuusto waxaa ka mid ahaa qofku sad number buu kusoo dirayey qofkii ugu yaraa ee ugu horreeya wuxuu soo diray pointy five oo u dhiganta saddex kunoo shilin qofkii ugu badnaa ee dhallinyar tahay horteeda soo fadhiya wuxuu soo diray shan boqoloo dollar Een, waa hagaag sahra aad baad umahadsan tahay haddaan dhegeystayaal hore ugu sii socdo een, axmed cabdi wacayse adna waxaad ka mid tahay een, eh, dhallinyaradan isxilqaantaya hawshan ku jira markaynu ka nimaadno xaaladda ay sahri ka warantay een, eh, sanadkan horraantiisa een, ka dhacday gobolada galbeedka haatanna waxaa ka taagan xaalad kaloo abaareed gobolada bariga oo weliba deegaan ahaan somalilan gobollo aad u ballaarhana iyada hadda tan een, eh, maxaa tallaabo qaadan amaad ugu talagasheen Een, annagu runtii dareen ahaan markaanu aragnay jawiga jira ee, iyo sida dadkii iyo xoolihii ugu leedeen runtii dhallinyaradu waxay ku dadaaleen inay is-abaabulaan iyaga oo maxaa la idhahdaye ka dareen celinaya ama ka fal celinaya baahidaa jirta waanu is-abaabulnay dee ta waxaan runtii doonaynaa in een, aanu ka qayb qaadano abaartaa jirta dadkaygaa baahan sidii aan wax ugu ee, wax ugu tak- ee, taakulayn lahayn waxaa jirta runtii la qor qorshe dhow iyo mid dheer markaa ka dhow waxaan doonaynaa runtii maalinta khamiista jimcuhu soo gelayo kulan ballaadhan ayaan doonaynaa dhallinyada reer hargeysa inay iskugu yimaadaan hoteelka maasoor lixdiya barhka eh, fiidnimo taasuan doonaynaa in dhaqaalo ururin aan maxaa la dhaha sidii sanadkii hore saas saarakiin aan sheegtay tii mid lamida iyo mid ka ballaadhan inaan ugu sameyno islamarkaana dadka tabaalaysan een, waxa weeyaan een, eh, lagu caawiyo waayo axmed markaynu leenahay dabcan dee dhaqaalaa la ururinaya ama waa la isu imanaya taa hore berigaa waa hirgasho waa la sameeyey En tanna waxaa tilmaantay in en, eh, goob la isugu iman doono habeenkaa la qaban doono En, eh, yaa dhaqaalaha ka filaysaan cidda imanaysa ee aad en, ama waxaa la yidhahdo taargadirka ama la taargad garaynaya amaba la abaarayo ama laga filayo inay ku tabarucaan ay dhaqaaliyo keenaan cidda imanaysa ee dhaqaalahaas inay keenaan ama ay ka qayb qaataan iyo noqonayaan Eh, bismillaah horta waxa weeyaan qof kasta oo muslima oo waxa weeyaan waraysigan maqlay runtii waan waan ku dhiirigelinaa in ama gudaha jooga ama dibadaha jooga inuu kasoo qayb qaato waayo waa sadaqad Eh, gaar ahaan waxaan runtii jecelnahay inay kasoo qayb galaan cid kastaba hadday dhallinyarada noqonayso hadday ganacsatada noqonayso Een, xad lacaga oo cid lagu xidhayaana ma jiro waxaa ugu yar zero point twenty five ilaa qofku inta uu doono ayaa maxaa la idhahdaa uu bixin karaa muhiimadda waxa weeyaan qofku in uu waxa weeyaan wax bixiyo waagaag axmed aad baad mahadsantahay haddaan hore uga sii socdo en ayaalan jineer cabdiraxmaan en haddaan kuweydiiyayaanle en howlgalkan wuxuu ka socdaa en magaalada hargeysa dee dabcan idinku hargeysa aad ku sugan tihiin waxaa laga yaabaa goobaha ay abaartu ka dhacday inaan hargeysa wan ahayn inay tahay baa laga yaabaa gobolada galbeedka hore dee gawayn dhaqaano gobollo kale ahayd haddana bari gobollo waaweyn sida sool sanaag iyo weliba qaybo kamida togdheer bay ka taagantay en ma wax hargeysa uun ku kooban ba mise gobolada kalena qayb bay ka yihiin Een, bismillahi raxmaan raxiim aad baad u mahadsan tahay Een, horta qorshahani een, hargeyso kuma koobna een, jamhuuriyadda qaranka somalilan gobolladay ka kooban yihiin Een, jidhkaaga ma- tusaalaan kusoo qaadanayaa een, weriye een, shirwac waxaan kusoo qaadanaya jidhkaagu hadday meelku damqato een, jidhkao dhan uu xanuunsanaya marka haddii caasimadii qaranka laga sameeyey een, qorshahaas xidhiidh gobollada jira oo maxaan ku dhahaa si aan isku dareen noqono hadday farxad ka jirto een, maxaan ku dhahaa magaalo ka mida bariga ah, waa inay farxadda lala qaybsadaan een, maxaan ku dhahaa een, galbeedku gobollada kale
kuwaas waxay ahayn qaar ka mid ah dhalinyaro ku sugan magaalada hargeysa oo isu abaabulay in ay door ka qaataan gurmadka abaaraha sanadkii labaad wariyaha v o a cabdixakiin maxamuud shirwac ayaa wareysanayay
duhur wanaagsan dhegaystayaal halkaad nagala socotaanna waa v o a dhallinyarada soomaaliyeed ee ku shaqaysata xirfadda harqaanka ama dhartulista ee suuqyada xaafadda islii ee magaalada nairobi ayaa dharka iyo daahyada ay tolaan amaba ay soo saaraan waxaa ka iibsado dad isugu jira ajaanibi iyo soomaali iyaga oo ku qanacsanna shaqooyinka ay qabtaan wariyaha v o eda ee magaalada nairobi khadar maxamuud xareed ayaa dhallinyaradan ku booqday suuqyada islii waxaana uu kala sheekaystay shaqooyinka ay qabtaan aniga waxaa la yidhaahdaa maxamuud Een, waxaan ku noolnahay suuqa la yidhahdaa bangkok Een, dhallinyarada suuqa ku nool baan nahnay oo ka shaqaysa daahiyada Een, suuqa la yidhaahdo bangkok shopping mall waa rag badan baa isku yimaado hadda waxaan wada joognaa meeshaan waa rag maaragta suuqley ah daahley ah oo qolada dharka dumarka tusho Een, shaatiyada saraawiisha waa rag aad iyo tiro ba- rag tiro badan oo isku jiraan nahnay marka mid kastaba xirfad buu leeyahay Een, hadda annaga xirfadeenna waxa waaye daaha inta badan daahleydaan nahnay daahan ka shaqaynaa marka waxaa isugu jirtaan daaha kuwa talo iyo kuwa dharka kala duwan talo ha waxaan iskugu jirnaa kuwa dharka daaha tolo iyo kuwa dharka cabaayadaha oo dumarka tolo marka annaga dhisayn dhisaynar waxaan ahanay daahley maalinkii marka ilaa meeqa saaca shaqaysaan maalinkii waxaan shaqaynaa annaga eight hours siddeed saac ay sideed saac bisaan shaqaynaa sideed saac kadibna maaragtay waan iska rooxnaa waxaan aadnaa guryaheenna marka een, alxamdulilaahi rabbilcaalamiin waxaan u arkaa shaqo fiican oo maaragtay xornimad ah oo xorriyad ah oo xilligaa rabtid intaad soo geshid xilligaa rabtid ka bixi kartid marka waxaan leeyahay dhallinyarada shaqo la'aanta ah oo magaalada ku nool oo maaragtay inta badan telefishinada ee ciyaarta ku xiran waxaan dhihi lahay maaragtay shaqooyinka oo maaragtay oo suuqa inay ku soo xirmaan ay shaqaystaan oo xirfad fiican u yeeshtaan marka ka warran bal shaqada sharqaanka oo kale dadka qaar waxay aaminsan yihiin inay tahay shaqa- shaqo dhib badan maxaad noogu sheegi lahayd wallaahi niyow shaqada oo maaragtay shaqo kastaba horta waa dhib badan tahay Een, ha weynaato ha yaraato waa shaqo laakiin waa kala adag tahay Een, very- waa shaqo aad u adag waa feeri hay ma garatay marka een, shaqooyinka ayagaa saas u kala adag u kana kala yar ma garatay Marka, goormaa soo bilowdaaday shaqadan annaga shaqadan muddo badan baan ku jirnaa waxaan ka shaqaynaynaa taqriiban five years baan ku shaqaynaynaa five years baan ka shaqaynaynaa marka alxamdulilah waana maaragtay waan ku kalsoonnaa shaqada aan qabanayno inay shaqo adag tahayna waan la soconnaa laakiin wax ayada dhaamo ma lahan intaad guriga joogi lahaydoo baagumuddo ahaa lahayd wax ayada dhaamo ma lahan ma garatay Eh, ma soomaalida oo keliya aad u tashaan dharka mise dadka kale ajaanibigana waa u tashaan wallaahi niyo waa iskugu jirta ajaanib baan iskugu jir ajaanib baan u tolnaa hadday noqoto caddaan hadday noqoto madow iyo afrikaan oo annaga ka mid nahanay soomaali aan nahanay waa isku jiraan carab in dad badan baa yimaado suuqaanu maaragtay wax ka tushto waa suuq aad u magac dheer bangkok shopping mall baa la yidhaahdaa suuqyada inta badan waa ka wada magac dheer yahay ma garata waa suuq qadiimiya wax muddo badan joogay muddo badan muddo badan soo jiray ma garata dabcan dhallinyaro badan oo ii muuqata oo soomaaliyeed oo shaqadan shirqaanka qabanaysa Eh, ka warran marka eh, dhaqaalo ku filan ma ka helaan wallaahi niyow dhaqaalo fiican bay ka helaan alxamdulilaahi rabbilcaalamiin waa ku nool yihiin dhallinyarada een, maaragtay waa dhallinyaro degan waxay iskugu jiraan dhallinyaro iskaabula dhallinyaro oo qoys leh intaba waa iskugu jiraan maasha allah waana dhallinyarada maaragtay inta badan soo saari karto xooggooda wax ku soo saarato oo xoog miirato ah oo xalaal miirato ah magacayga waa cabdicasiis salaad cabdi
maxaa qabataa waxaan qabtaa harqaankaanan ka shaqaysanaa waxaan ka shaqaynaa suuqan bangkok Een, waa ujeedaa shaqadeena waa daah ma ma tolno fashionkan gabdhaha ay xirtaan waxaa tolnaa daahmanka aroosyada sida hoteelada Mm,
goormaa soo bilowda shaqadan 2011 ilaa haddaan ku dhex jiraa waa gartay Ah.
muddadii aad soo waday wax caqabada ah wallaahi caqabada caqabado badan horta waa kala kulannay laakiin waa iska badankoodu waxay u badan yihiin waa taqaanaa dadka soomaalida waxay dhahaan harqaanley waa dad iska been badan adoo haddadaan harqaankan wuxuu ku shaqaynaa koronto qofha waxaa u qabane afar daaqadooda qabane waxaa leedaha wan aawo igu imow markuu qofku uu kugu soo noqdo korontada iska tegi karto qofkaas ma fiirinayo korontuu kiidkan ku shaqeeyaa waa kula murmaa qaarkood xataa waxaa laga yaabaaba inay lacagta kaa ceshtaan Marka, nin dhallinyarada tahay eh, shirqaan ka shaqaynaya ma ka heshaa dhaqaalo kugu filan saa'id abuu in badan oo igu filan waa ka helaa qoyskayga waa ka biishaa meelna wax waa ka dhigtaa alxamdulilah maxaad barataa wiil dhallinyaro soomaaliyeed oo islii ku sugan eh, oo shaqaysanaya oo wax soo saaran ayaa tahay maxaad dareemaysaa markaad isbarbar dhigtid dhallinyarada kale ee soomaaliyeed ee tahriibaysa ee dhibaatada kala maraya walaahi abuu waa way wiilasha soomaaliyeed ee markasta tahriibo dhibaatada ay maraan waa maqalnaa laakiin ani weligay kuma fekerin inaan tahriibo sababtoo haddaan meel aan aadayo inaan waddankayga ku laabto waxaa inta soo saara inaan waddankayga geliyaa diyaar u ah dadka aad u shaqaysa shaqada aad u qabataan maxay kala yihiin walaahi dadka waddankaa u dhashaan iyo kenyaatiga iyo soomaalida intaas waa u qabanaa laakiin waxaa noo badan shaqada badanaa waxaa u qabanaa een, dadka kenyaanka ah sababtoo soomaalida inta ku nool iyo dadka waddanka iskale dadka waddanka iskalaha ka badan soomaalida waxay noo yimaadaan oo keliya u badan yihiin een, rabadaanka iidoo kale markay isku diyaarinayaan dadka hadda bilaha hadda soo socdo bisha hadday dhammaato christmasaan isku diyaarinaa boqolkiiba sagaashan waxaan ka shaqaysanaa dadka waddankan kenyaanka ah aad baa umahadsantahay Waayo, waa soo dhawaada
kuwaasi waxay ahaayeen qaar ka mid ah dhallinyarada ku shaqaysata xirfadda harqaanka ee magaalada nairobi gaar ahaan suuqyada islii waxay u waramayeen waryaheena khadar maxamuud xareed halka aad kala socoteenna waa v o a haatanna dhinacii heesaha heesuu ku luuqeeya fanaanka maxamed siciid cabdi bike heesta jeexaygii midigey
qofku rabay kaajasiyo mabagayo ku joogsiye jamaashadu badhaadhiyo waxay tahay jannoo kale qofku jecelaado jecel qofku rabay kaajasiyo mabagayo ku joogsiye jamaashadu badhaadhiyo waxay tahay jannoo kale qofku jecelaado jecel aniguna aniguna jaleecada gestadiga jirtaabay indhaxaygu jiriya iga dhaari jiifkana qof jalani maseexde aniguna aniguna jaleecada gestadiga jirtaabay indhaxaygu jeriya iga dhaari jiifkana qof jelani maseexde ubaxjaad baajaadan bogga kuugu joojo jago waxaad kuu leedahay meelaan hortaa jire weli jaanta soo dhigin ubaxjaad baajaadan bogga kuugu joojo jago waxaad kuu leedahay meelaan hortaa jire weli jaanta soo dhigin naxaawad naxaad jalbeebtiyo jasisada codkaago qalbi kuu jaxaasmiyo niyad kuu jiljilicdaajaha gudhayaya sow juhurdaydaay jiirhkaygu kuma tago jeexaygi midigay midige ima helin jir boqolyo
Mm, heestaasu ku luuqaynayay fanaanka maxamed siciid cabdi b k haddaan intaas kaga nimaadno haatanna nuur xasan bukhaari oo stuudiyaha igula sugan aan ka codsado wararkii ugu dambeeyey ee dhinaca cayaaraha
kulanti waxaan dhegaystayaal ku soo dhowaada qaybta ciyaaraha ee barnaamijkeenna haddii aan ku horrayno waxaa xalay dhacay ciyaaro kubadda cagta ah oo isugu jiray isreebreebka koobka adduunka ee sannadda labada kun iyo siddeed iyo tobanka iyo kuwo kale oo saaxiibtinimo xulalka kubadda cagta ee koonfurta iyo bartamaha ameerika ayaa ka mid ahaa dalalkii ku hardhamay ciyaarihii kubadda cagta ee xalay dhacay kuwaasoo ka dhacay meelo kala duwan oo caalamka ah xulka boliviya waxa uu gool iyo eber diray xulka baragway ekwador waxay saddex gool iyo eber kaga farxalatay venezuela argentina ayaa natiijo taasi la mid ah oo saddex gool iyo eber ah dirtay xulka colombiya uruguay waxa ay ku khasaartay saddex gool iyo gool xulka chili oo waxa ay guushu saddex gool ku raacday chili kheyruhu waxaa gurigeeda ku garaacday brazil oo dirtay laba gool iyo eber waxaa hogaaminaya gruubkan oo ugu dhibco badan xulka brazil oo urursaday toddobaiyoabaatandhibcood waxaa ku xiga uruguay oo leh saddex-iyo-labaatandhibcood ekwador iyo chili ayaa ku wada jira kaalinta saddexaad iyaga oo wada leh min labaatan dhibcood waxaa ku xiga argentina oo leh sagaal iyo toban buundo dalalka dhinaca bartamaha waqooyiga ameerika iyo weliba bartamaha iyo waqooyiga ayaa iyaguna ka mid ahaa xulalka ciyaaray honduras waxa ay saddex gool iyo gool kaga awood roonaatay xulka trinidad and tobago costarica waxa ay guuldaro xoog leh biday maraykanka oo ay kaga badisay afar gool iyo eber banama iyo mexicana waxay isla dhaafi waayeen barbardhac eber iyo eber a gruubkan waxaa lix dhibcood ka hor kacaya xulka costarico waxaa ku soo xiga mexico iyo banama oo leh min afar dhibcood dhinaca kalena waxaa xalay dhacay kulamo saaxiibtinimo oo dhinaca kubadda cagta ah oo ay ciyaareen qaar ka mid ah dalalka adduunka mid ka mid ah ciyaarihii indhaha lagu hayay ayaa ahayd tii xalay dhex martay ingiriiska iyo sbain ciyaartaas oo ka dhacday magaalada london ayaa waxa ay ku dhammaatay barbardhac laba gool iyo laba gool ah ingiriiska ayaa la hormaray labada gool waxaana u kala dhaliyay ciyaaryahan aadam laalana iyo jemi vardi laakiin sbain oo aanan quusan tan iyo daqiiqadii ugu dambaysay ee ciyaarta ayaa ka daba tagtay ingiriiska weliba labada gool waxa ay dhaliyeen daqiiqadihii ugu dambeeyey ee ciyaarta goolasha waxaa sbain siiyey ciyaaryahanada kale ah jago aspas iyo isco natiijadaasi ayaa niyadjab ku ah macallinka kumeelgaarka ah ee xulka ingiriiska great soutgate ciyaaraha kale ee saaxiibtinimona itaaliya iyo germany waxa ay ku kala baxeen eber iyo eber netherland waxa ay- aan idhaahdee waqooyiga ireland waxaa gurigeeda saddex gool iyo eber kaga badisay xulka croatia faransiiska iyo ivorcos oo wada ciyaarana waxa ay isla dhaafi waayeen barbardhaca eber iyo eber ah ruushka waxa uu gool iyo eber diray romania maalta waxaa ka badisay iceland oo dirtay laba gool iyo eber sweden waxa ay laba gool iyo eber ku garaacday xulka hungary ukrainena waxa ay laba gool iyo eber dirtay serbiya jamhuuriyadda jaaga iyo denmark ayaa iswada arkay waxaana ay ku kala baxeen gool iyo gool oo barbardhaca austria iyo slovakiyana waxay ku dhammaatay eber iyo eber dhegaystayaal xubintii isboortigana waa naga intaa
aad u mahadsanyahay nuur xasan bukhaari oo nala socodsiinayay wararkii ugu dambeeyey ee dhinaca ciyaaraha laanta afka soomaaliga ee v o a gaar ahaan barnaamijka dhallinyarada maanta ayaad la socotaan haatanna dhinacii heesaha mar kale aan jilleecna heesuu ku luuqeeyo fanaanka cawaale aadan
laba aynigood iska eegtayo iska amina ammaan mudane cinda cashaqo isku ooyayo is-ilaashada ammaan mudane axdigay dhigteen u adkaystayo aroos gala ammaan mudane lamana indooda jacaylka adkeey kalsooni abuura ammaan mudane ahay nasiibku intuu u ekaade aroos gala ammaan mudane ubaxu dhino iscaashaqayba allaylehe ammaan mudane laba aynigood iska eegtayo iska amina ammaan mudane indhacashaqo isku ooyayo is-ilaashada ammaan mudane axdigay dhigteen u adkaystayo aroos gala ammaan mudane lamana indooda jacaylka adkeey kalsooni abuura ammaan mudane ahay nasiibku intuu u ekaaday aroos gala ammaan mudane ubax ordino iscaashaqayba allaylehe ammaan mudane gayan isdoortaa ehelku taamaa arooskooda aqal la seesaa dhiga aslan iyo kabad la uuntaa ubax udgoonana lagu daadiyaa allaylehe ammaan waad istaahishaa ubakay leesii u adeega sii inamiya gabdhaba adeecasii adeegainamiyo gabdhaba adeecasi adamaaligi arsaaqnasi
codkii macaanaa ee fanaanka cawaale aadan iyo heestiisii indha caashaq waxa uu gebagabo u ahaa idaacaddeenii duhurnimo ay halkaan kala socodsiinayeen ismaaciil xuseen farjari anigoo ah nuur xasan nuur dhegaystayaal tan iyo idaacaddeenna xigta ee galabnimo waa v o a oo idin leh nabadgelyo
laba aramida imtixaanka jacayl u adkaystay baa ammaan mudane abaabulka guurka nolol istareex leh labay u ahaata ammaan mudane laba ubadkooda ku abaabsho oo islaamnimo baray ammaan mudana malkiyo dookha in waadka jacaylka udgoonku beerma ammaan mudane laba ka ilaalsha nacab ka irdheeye dhaqanku aroorsha ammaan mudane afka hoyiyo hiddaha asalka awlaadda tusaa ammaan mudane laba aramida imtixaanka jacayl u adkaystay baa ammaan mudane abaabulka guurka nolol istareex leh labay u ahaata ammaan mudane laba ubadkooda ku abaabsho oo islaamnimo baray ammaan mudana bal eega eega eega ubaxani bal eega bal eega eega eega abkoo ila eega bal eega eega eega ambaqaad ka jacay bal eega eega eega adkaystay eega bal eega eega eega away u ahaatee bal eega eega eega